mahmaahyadii cutubka tobanaad mahmaahyadii sulaymaan wiilka aqliga lahu aabbihiisuu ka farxiyaa laakiinse wiilka nacaska ahu waa u caloolxumo hooyadiis qasnadaha sharnimadu faa'iido ma leh laakiinse xaqnimada ayaa dhimasho ka samata bixisa kii xaq ah naftiisu inay gaajooto rabbigu u oggolaan maayo laakiinse doonnista kuwa sharka leh ayuu ridaa kii gacan caajis ah lahu wuu caydhoobaa laakiinse kuwa dadaalaa gacantoodu hodan bay ka dhigtaa kii guga wax soo urursadaa waa wiil caqli leh laakiinse kii wakhtiga beergoosadka seexdaa waa wiil ceeb sameeya barako waxay saaran tahay kan xaqa ah madaxiisa laakiinse kuwa sharka leh afkooda dulmi baa qariya kan xaqa ah xusuustiisu barako bay leedahay laakiinse kuwa sharka leh magacoodu waa qurmi doonaa kii qalbiga caqli ku lahu amarro buu aqbalaa laakiinse kan bushimaha ka nacaska ahu afgembi buu u dhacaa kii qumanaan ku socdaa ammaan buu ku socdaa laakiinse kii jidadkiisa qalqaloociya waa la ogaan doonaa kii indhaha ku baaqaa murug buu keenaa laakiinse kan bushimaha ka nacaska ahu afgembi buu u dhacaa ninkii xaq ah afkiisu waa il nololeed laakiinse kuwa sharka leh afkooda dulmi baa qariya necbaantu waxay kicisaa isqabashada laakiinse jacaylku xadgudubyada oo dhan buu qariyaa kii waxgarasho leh bushimihiisa waxaa laga helaa xigmad laakiinse ushu waxay u taal kan garaadka daran dhabarkiisa dadkii aqli lahu waxay kaydsadaan aqoon laakiinse nacaska afkiisu waa baabaa dhow ninkii hodan ah maalkiisu waa u magaalo xoog leh laakiinse masaakiinta cayrnimadoodu waa u baaba kuwa xaqa ah hawshoodu waxay u wadaa nolol laakiinse waxa kan sharka leh u kordhaa dembi bay u sii kaxeeyaan kii edbinta xajistaa wuxuu ku socdaa jidka nolosha laakiinse kii canaanta diidaa wuu qaldamaa kii necbaanta qariyaa wuxuu leeyahay bushimo been badan oo kii xanta ku hadlaana waa nacas hadal badan dembi lagama waayo laakiinse kii bushimihiisa ceshaa caqli buu leeyahay kii xaq ah carabkiisu waa sida lacag la doortay laakiinse kuwa sharka leh qalbigoodu waa qiimo yar yahay kii xaq ah bushimihiisu waxay masruufaan kuwo badan laakiinse nacasyadu waxgarasho la'aantooda ayay u dhintaan rabbiga barakadiisu hodan bay kaa dhigtaa oo isna caloolxumo kuma daro nacasku inuu xumaan sameeyo waa u sidii cayaareed laakiinse ninka garaadka lahu xigmad buu leeyahay kii shar leh wuxuu ka cabsado ayaa ku soo duldegi doona laakiinse kuwa xaqa ah waxay doonayaan waa la siin doonaa markii dabaysha cirwareenta ahu dhaafto ka sharka leh mar damba la arki maayo laakiinse kii xaq ahu waa aas-aas weligiis waaraya qalku siduu ilkaha u yahay iyo sida qiiqu indhaha u yahay ayaa kan caajiska ahu u yahay kuwa isaga dirta rabbiga kacabsashadiisu cimrigay dheeraysaa laakiinse kuwa sharka leh cimrigoodu waa soo gaaban doonaa kuwa xaqa ah rajadoodu waa farxad laakiinse kuwa sharka leh filashadoodu waa baabi'i doontaa rabbiga jidkiisu waa u qalcad kuwa quman laakiinse xumaanfalayaasha waa u baaba kan xaqa ah weligiis la dhaqaajin maayo laakiinse kuwa sharka lahu dhulka ma fadhiyi doonaan kan xaqa ah afkiisa waxaa ka soo baxda xigmad laakiinse carabkii qalloocan waa la goyn doonaa kan xaqa ah bushimihiisu waxay yaqaaniin waxa la aqbali karo laakiinse kan sharka leh afkiisu qallooc buu ku hadlaa